galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah bisha sebteembar waa sagaaliyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan caashi cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno arrimaha federaalka soomaaliya laakiin nidaamkan micnaha yani federaalka ciidanka soomaaliya ay qaadatay wuxuu ka soo horjeedaa xorriyaddii soomaaliya kasoo horjeedaa wuxuu ka soo horjeedaa qarnimada soomaaliya kasoo horjeedaa federaalku ama rabitaan dad ha laga hadlo ama bolosida sidiisa uu ku jahaysayo adduunka ku dhaqmo ha laga hadlo waxaan la soconnaa wax walba wadcibaa keena in lagu kala badbaada inaan qorshuhu yahay waxaan aaminsanahay federaalku inuusan ahayn wax haba yaraatee bulshada soomaaliyeed go'aan ku gaareen in federaal la qaaso lana sababeeyey waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal xooggan oo saaka ciidamada dowladda soomaaliya ee al-shabaab ku dhex maray deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose xalaytoo xoogaa yar afartii kadib ayaa weerar ku bilowday in muddaha ayay ciidamadu runtii isdifaacayeen dabadeedna ilaa waagaa isugu bariyey oo dagaal aada u culus ayaa meesha ka dhacay marka labada dhinacbana dhimasho iyo dhaawac ayaa jira
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
wafdi uu hogaaminaya taliyaha guud ee ciidamada turkiga ah haluusi akar ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho wafdigan turkiga ah ayaa waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadda taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya genaraal axmed jimcaale geedi iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay danjiraha turkiga ambasator olgan baker ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana wadooyinka la dhiga ciidamo kala duwan socdaalka taliyaha ayaa la sheegay inuu horudhac u yahay wafdi ballaaran oo ka socda dalka turkiga kaasoo ka qaybgeli doona munaasabad xariga lagaga jarayo saldhig ciidan oo turkiga ay ka hirgelinayaan magaalada muqdisho oo loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada soomaaliya
maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda soomaaliya ku leeyihiin deegaanka berire ee gobolka shabeellaha hoose maleeshiyada al-shabaab ayaa weerarka ku bilaabay laba baabuur oo ismidaamin ah oo ay ku qarxiyeen mid ka mid ah dhowr albaab oo laga galo xerada oo ku taala duleedka galbeed ee beriire dadka deegaanka ayaa sheegay in muddo laba saac ku dhow ay socotay rasaasta culus ee qoryaha darandooriga u dhacaa hoobiyaal iyo gantaalada garbaha lagu qaado amaba lagu tuuro gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan najax ayaa u sheegay v o a in ciidamada dowladda ay iska caabiyeen weerarkii koowaad hase yeeshee maleeshiyada al-shabaab ay ku soo qaadeen weerar labaad kaasoo dhaliyey dagaalka xooggan gudoomiyaha ma uusan xaqiijinin ma uusan xaqiijin karin khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay laakiin saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ay v o edu la hadashay oo magacooda qariyey ayaa sheegay in tiro toban askari ka badan lagu dilay laga dilay ciidamada dowladda al-shabaabna ay ka dhinteen siddeed qof wakaaladda wararka ee reuters ayaa tirada dhimashada askarta dowladda gaarsiinaysa ilaa iyo shan iyo toban askari beriire ayaa u jirta magaalada muqdisho toddoba iyo afartan kilomitr dhinaca koonfur galbeed waxaana ciidamada dowladda oo gacan ka helaya la taliyayaal maraykan ah ay qabsadeen magaaladaasi bishii agoos ee lasoo dhaafay saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in shaqaale dowladeed oo gaaraya toban kun oo qof oo ay ku jiraan toddoba kun oo askar ah ay ka shaqaynayaan howlaha gargaarka ee lagu caawinaya dadka reer bortorico ee ay baabi'isay duufaanta maria markab ay leeyihiin ciidamada neefiga oo ah cisbitaalle ilaa iyo kun sariirood oo xaruntiisuna ay ahayd gobolka virginia ayaa la filayaa inuu maanta u safray jasiiradaasi tom posert oo ah la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda homeland security ayaa sheegay in hadda ay borto rica leedahay afartan iyo afar cisbitaal oo shaqaynaya marka la eego lixdan iyo sagaalkii cisbitaal ay horey u lahayd bentagonka ayaa u magacaabay genaraal jeffrey buchanan inuu hogaamiyo dhammaanba howlaha ay militarigu ku gargaarayaan borto rico oo ah dhul maraykanku leeyahay dadka dowladda ayaa ku eedeeyey maamulka madaxweyne trump in aysan si deg deg ah uga jawaabin masiibadii ay keentay duufaanta maria ee ragaadisay borto rico bishan toddobiyo tobankeedii duufaantaasi ayaa dhulka dhigtay guryihii isgaarsiintii iyo inta badan adeegyadii bulshada
madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyo dhigiisa dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa khamiistii ku heshiiyey in la riixo abuuritaanka aag ka aagan xasradaha oo laga hirgelinayo gobolka muhiimka ah ee idlib ee waqooyiga dalka suuriya arrintan ayay madaxdani ku sheegeen sidii loo dhammayn lahaa dagaalka sokeeya ee siiriya kadib markii ay dhammaadeen wadahadallada labadan hogaamiye iyo madaxweyne erdogan ka sheegay magaalada ankara ee dalka turkiga in ruushka ay doonayaan in ay ka dhabeeyaan dhammaystirka qorshahani heshiiskan ayaa loo arkaa inuu tallaabo weyn oo horey loo qaaday u yahay bilowga wadahadallo nabadeed oo lagu soo dhammaynayo colaadda sokeeye ee suuriya gobolka idlib waxaa hadda maamula kooxaha islaamiyiinta
halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington xarakadda al-shabaab ayaa sheegatay in weerar saaka ay ku qaadeen saldhig milatari oo ku yaala deegaanka beriire oo qiyaastii afartan iyo toddoba kilomitir galbeed ka xigta magaalada muqdisho ay ciidamada dowladda soomaaliya kaga dileen toddobiyo toban askari gaadiid iyo saanad milatarina ay kasoo furteen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo magacooda qariye ayaa v o e da u sheegay in dhimashadu ay toban ka badan tahay al-shabaabna ay dagaalka uga dhinteen ilaa iyo sideed ma aha markii ugu horreysay ee al-shabaab ay weerar ku qaadaan xeryaha ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka baxsan caasimadda waa weerarkii saddexaad muddo saddex toddobaad gudahood ah waryaheena maxamed colaad xasan ayaa faahfaahinta sida weerarkaasi saaka uu dhacay ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka shabeellaha hoose cali nuur maxamed bariirse waxaa deganaa oo ku sugnaa ciidamada soomaalida xalayto wixii afartii ka dambeeyey xoogaa yar afartii kadib ayaa weerar ku bilowday in muddaha ayay ciidamadu runtii isdifaacayeen dabadeedna ilaa waagaa isugu beriyey oo dagaal aada u culus ayaa meesha ka dhacay marka labada dhinacbana dhimasho iyo dhaawac ayaa jira ciidamada dowladda ayaana goobtii ku sugan hadda shabaab ayaa soo weerartay inta la ogyahay hadda dagaal ayaa wakti ka socday markii waagu baryey kadib ayuuna joogsaday waa sidaas wax u dhacay wararka waxay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay laba qayb u kala degnaayeen magaalada beriire oo qaybna ay buundada dhinaca galbeedka ka xigtay qaybna dhinaca afgooy ay kasoo xigtay oo dhinacii galbeedka xigay oo ciidamo dowladda soomaaliya oo milatari ay deganaayeen baa weerarka loo geystay sidaa baan wararku ku helaynaa labada gedi buundada ayaa xariirisa labadabana way kala deganaayeen ciidamadu wayna wada deganaayeen dhammaantoodna ciidamo soomaaliyeed ayay ahaayeen khaasatan ciidamada milatariga ayay ahaayeen labada jihadana waa weerarku waa waa kaga kulmay al-shabaab waxay sheeganaysaa in dhowr iyo toban ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya ay weerarka ku dileen gaadiid dagaalna ay qaateen wax khasaaro oo dagaalka ka dhashood la wadaagi kartaan dhegeystayaasha runtii khasaaraha waxaa cidda ka hadli karta ku habboonay waxa weeye saraakiisha ciidamada maadaama annagu aanan markaas goobta maamul ahaan hadda aynaan ku sugnayn oo ay ciidamo joogeen meesha saraakiisha ayaa ka hadli karaa wixii khasaaraha meesha ka dhacay annagu waxaan ognahay waxa weeye in dagaalku dhacay waxaan kaloon ognahay ciidamada dowladdu inay sidii u joogaan oo ay goobta iyagu gacanta ku hayaan laakiin gaadiid in laga qaatay meesha oo xerada mar laga laga saaray ciidamada dowladda ma jirtaa in gaadiid la qaatay iyo inaan la qaadan cidda ogaan karta gaadiidka laga qaatay waa ciidamada saraakiisha weeyaan taas waxaan u deynaynaa saraakiisha laakiin waxaan ognahay in dagaal dhacay ciidamaduna ay ku sugan yihiin goobihii ay ku sugnaayeen sidiina ugu sugan yihiin isla difaaceen cali nuur bishii agost lasoo dhaafay markii ciidamada dowladda soomaaliya oo kaalmo ka helayay la taliyaal maraykan ah sida la sheegay ay qabsadeen magaalada beriire toban qofood baa ku dhimatay oo dhimashadoodii muran badan ay dhalisay hogaamiyaha al-shabaab hadal uu soo saaray dagaalka kadib wuxuu ku sheegay inay aargudanayaan marka ku talagal miyaanu jirin in ciidamada dowladda soomaaliya ee degay berire mar walba ay filan kareen weerar al-shabaab kaga yimaado oo sidan u xoogan horta argudasho beriise ay uga jawaabayaan meesha ma oolin dadka la laayay shacab bay ahaayeen shacabna iyagu ma argudaan arrintaasna waxaa xalliyey dowladda dhexe ee soomaaliya laakiin waxaaba iska caado ahba al-shabaab soomaalida ciidamada soomaalida waxay had iyo jeer ka fakeraan in ay la dagaalamaan tanina waxay ahayd uun mid shaqadoodii ka mid ah ciday u aarayeen oo hadda yani iyaga ku tirsani ma jirin laakiin wixii ay u taagnaayeenba waxay ahayd inay la dagaalamaan dowladnimada soomaaliya waxaana asal u ah sidaas ay shacab iyo ciidan iyo cid walba ula dirirayaan marka kani wuxuu ahaa uun kuwii kale oo wixii ay wadi jireen oo ay samayn jireen oo weerarada ahaa marka ay timaado marka maxaa loo soo kediyey waxay ku habboon tahay wixii istraatiijiyad ciidan ah in la weydiiyo saraakiisha ciidamada laakiin ka maamul ahaan waxaan ognahay waxa weeye in dad shacaba shacabka iyagaaba dhibaato ku hayo uma argudayaan waxaan ognahay in ay duulaan dhamaystiran kusoo qaadeen waxaan ognahay in ciidamada dowladdu ay iska difaaceen welina ay goobtii ku sugan yihiin
kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka shabeellaha hoose cali nuur maxamed oo u warramaya waryaheena maxamed colaad xasan
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa galab jimco ah bisha sebtembarna ay tahay sanadka waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijkeenna waxaannu ku lafaguri doonnaa arrimaha federaalka iyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya innagoo isweyddiin doonna su'aalo badan oo ay ka mid tahay soomaaliya ma ku habboon yahay maamulkaasi federaalka la yidhaahdo in xilligan lagu dhaqo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya brofesor cabdiwahaab cabdisamed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha afrika oo nairobi ku sugan xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya oo isaguna muqdisho jooga diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka soomaaliyeed oo muqdisho isna ku sugan iyo doctor cabdiweli maxamuud gurey oo ah aqoon-yahan isaguna ka faallooda arrimaha afrika horeyna ugu tartamay xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka puntland dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka su-aasha ugu horraysa waxaan doonayaa inaan hordhigo ee cabdiwahaab cabdisamed cabdiwahaab waad aragtaa dhibaatada ka taagan gudaha dalka waad aragtaa middi middi ku taagta ka jirta amaba ka dhex jirta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dadka su'aasha ay isweyddiin karaan waxa ay tahay ma federaalkan soomaaliya ku habboonayn mise si aan habboonayn baa loo dhigay federaalka nidaamkan federaalka ee soomaaliya iminka lagu qastay ma aha nidaamka imaada ummadda soomaaliya markii hore markii ugu horreysayba maxaa yeelay nidaam dastuurkii soomaaliya uu lahaan jiray kun sagaal boqol lixdan iyo koodii la codeeyey loo codeeyey ummadda soomaaliyeed oo codeysay waa la laalay marka waxaa lasoo saaray dastuur cusub ee lasoo saaray oo ku salaysan nidaamka federaalka ku salaysan dastuurka marka waa dastuur qabyo ah haba yaraatee aan hadda dastuur noqon karaynin dastuurkan wuxuu dastuur noqon karayaa dadka ummadda ay u codeyso oo micnaha yani dadka soomaaliyeed u codeeyaan oo marka ay aqbalaan nidaamkan federaalka ah ee marka runta dastuurkan uu ku qoran yahay yani masar kasoo qaad puntland kasoo qaad jubbaland yani koonfur galbeed galmudug hiir shabeelle maan waxay leeyihin dastuur ay leeyihin dastuuro iyo gooni ay leeyihin dastuuradii ayaga ay samaysteen dastuurkii qaranka ulahaana isma jaan qaadi karayaan oo isma waafaqsanaan marka waxaad arkaysaa in yani dowladda federaalka ah markay soo saarto go-aan ay soo saarto markan waxaa la yidhi huduftan udhexaysa sacuudiga iyo wadamadan yani qatar dhexdhexaadka noqonaa la yidhi maxaa markaa diidaba maama goboleed marka ayaa diidanba oo dhahaya maya ma jirto waxaas nidaamkan federaalka ee soomaalida imanka ay haysato ayaa ah mid soomaalida dusha lagaga keenay nidaamka dastuurka nooca ay qaadeen waa noocee nooca ilaa hadda la garanamaayo oo dhanka hadda kenya anigaan ku noolahay waxaa ka jira waxa loo yaqaan devolved system of governance ka jira waxa weeyaan wadanka waxaa loo kala saaray afarta iyo toddoba county loo kala saaray county kastana waxa weeyaan waxa weeyaan yani maamul uu leeyahay governor uu leeyahay barlamaan hoos uu leeyahay taas haddii taa ay wadan leeyihiin nidaamkan ha qaataana laakiin nidaamkan micnaha yani federaalka idanka soomaaliya ay qaadatay wuxuu wuxuu ka soo horjeedaa xorriyadii soomaaliya kasoo horjeedaa wuxuu ka soo horjeeda qarnimada soomaaliya kasoo horjeedaa maxaa yeelay maanta ninka ku nool wadanka nigeria oo loo yaqaano yani adamawa state or oba state or wadan yani borno state ninka maanta governaha xukuma awood maanta intuu baxa kamerun kula gorgortamo marka sacuudi uu kula gorgortamo maaha waa kuu soo laaban doonaa in waqti badan baan haysanaa waxaan u leexanayaa cabdiweli maxamuud gurey oo isaguna london ku sugan sidaan hore u sheegayna mar buu u soo tartamay xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka puntland cabdiweli isla su-aashaas federaalka miyaanan soomaaliya ku habboonayn mise qaabaan habboonayn baa loo dhigay federaalka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan cabdiwahaab iyo odayaasha dhammaan waa salaamaya brosorka federaalku ama rabitaan dad ha laga hadlo ama bolosida sidiisa uu ku jahaysan oo adduunka ku dhaqmo ha laga hadlo waxaan la soconnaa wax walba wadci baa keena soomaaliya dhibaatadan federaalku keentay waxay ahayd dhibaato soomaaliya dhexdeedii ee saamaysay oo dhibaato dagaal ah oo dadku qolo walba ama qof walba uu aaday meesha uu markaa bidahayey inuu ka soo jeedo in lagu kala badbaadayna qorshuhu yahay waxaana aaminsanahay marka qaabka dowladnimo oo qaabkaa ku dhismaa in fact waxay ku timi tacit consent dadku waxay aamineen oo ah waxa keliya oo lagu nabadgeli karaa oo soomaaliya ku nabadgeli karaa oo ay ku kala nabadgeli karaan inay qaabka federaalka ku dhaqmaan waa aya dadka dadka aaminay waa dadkee werwer marka haddaynu hadda kusoo noqono aynu nidhaana wixii intaa socday oo aynu la socono transitional dawlada soo maray oo hadda dawladana iyo tii hore intaa soo maray inaynu horta aragtay ahaan ku buuxino maanta soomaaliya in la yidhaahdo back to square one aynu ka bilowno waxaa loo baahan yahay oo aada maqlaysid oo qaabka laga hadlayo institutionkan iyo wixii wax sixi lahaa dawladu kama soo hadho systemkan federaalka ahu waa magac laakiin fulinta waxaa looga baahan yahay dadka iyagu markaa maamulka loo aaneynayo inay yihiin waana aaminsanahay wax soomaaliya maanta dib ugu noqon karnaa qaabkii ahaa unitary systemka oo powerka uu centerka noqon jiray runtii waxaad moodaa soomaaliya kala geyn kale inay keenayso waa aragtida federaalka inuu xal yahay baad marka qabta adigu si weyn taasaan u qabaa waayahay diini maxamed diini xildhibaanka waan u dib dhiganayaa maadaama uu sharciyada iyo wax fara badanoo gudaha ah ka warqabo diini adigu sideed u aragtaa federaalka soomaaliya maanta muqdisho baad joogtaa waxa gudaha waddanka ka dhacayana waad la socotaa heerka ay wax marayaanna waa ay kuu muuqdaan federaalku ma yahay xal dhammaan ummadda soomaaliyeed ay mirihiisa guran karto ama uu gaari karo waxaan aaminsanahay federaalku inuusan ahayn wax haba yaraatee bulshada soomaaliyeed ay intay ka tashadeen ama dadka dabaqada siyaasiga ah ama dabaqada aqoon-yahanada oo ka ka tashadeen ay go-aan ku gaareen in federaal la qaato lana sababeeyey sababtaas iyo sababtaas iyo sababtaas ayaan federaalka u qaadanaynaa oo aanay ahayn keli ah ee kugu soo boodo ama ana caashaqay oo jeclaaday laakiin ay tahay wax miisaan yani caqligal ah oo shaqayn kale in lagu qaado waayahay xildhibaan daahir amin jesow waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamanka federaalka soomaaliya kii kan ka horreeyeyna waad ka mid ahayd marka laga hadlayo arrimaha federaalka xildhibaanada iyo guud ahaan baarlamanku ma ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ah habka uu dastuurka ugu qoran yahay iyo habka ay hadda wax ku socdaan intaba hogol tusaalaynta soomaalida inta badan waxaa kamid ah reer mii baan nahay rati sharci uusan lahayn ma qaqaadi karo markee daa macnaheed waxaa weye ratiga hadduu caasi yahay rar buu leeyahay oo loo loo qoondeeyo oo la saaro dadka kan keenay muxuu ahaay federaalka ma ahayn dad capacability u leh inay soomaaliya ay ka daraasaad ka sameeyaan oo ay dhahaan allah ilaahay soomaaliya nuucaay nuucaay nuucaanay qaadan kartaa federaalka soomaaliya ayadana uma samaysno dadkeedana uma samaysno mana aha wax ay kusii qanci doonto oo ay qaadan doonto waayo waxaad og tihiin hadda maamulada jira qaabka ay u shaqaynayeen dawladda hadda dhisan ee laleeyahay dawladda federaalka ee laleeyahay dawlado ka horeeya dastuur samaysa puntland oo kalo qodobka boqol iyo afartan iyo laba ee dastuurka hadda dawladda federaalka ay ku dhaqanto wuxuu leeyahay qodobka afartan iyo laba ilaa afti dadweyne laga qaado waxay haysanayaan dastuurkii ay samaysteen waa hadda dhalashadii dawladda ka hor dastuurkii la samaysay marka waa dastuur iska hor imaanaya dastuurka hadda lahayo waa iska wiig waa iska dastuur iska liita laakiin haddane sida dhabtaa waxa weeye dadka soomaaliyeed diyaar uma aha mana rabaan in muxuu ahay federaal ay sii ahaadaan insha allahu goora muxuu ahay ma laga yaabaa hadiiba hadiiba hadiiba hadiiba aad sidaa hadiiba aad hadiiba aad sidaa u u xugminayso oo aad leedahay dadka soomaaliyeed ma rabaan federaal ninka la yidhaahdo cabdiweli oo london joogana uu leeyahay dadka soomaaliyeed baa ku qancay oo xal u arkay dabcan waa aragti kala duwan ka sokow taasi qodobo baa laga bedelayaa dastuurka oo baarlamaanku uu xaq u leeyahay in uu miiska inta soo saaro uu yidhaahdo qodobkan iyo qodobkan munaasabkuma aha soomaalida iyo soomaaliya intaba suurtagal ma tahay intaananba aftida la gaarin in baarlamanku uu miiska soo saaro qodobkaasi oo uu ka doodo oo uu meesha ka saaro waa suurtagal waa suurtagal in muxuu ahay haddii hadda qaabka muxuu ahay dowlad goboleedyada ay u shaqaynayeen loosii adkaysan waayo in wax kabedel la sameeyo weliba afti dadweyne lasoo dedejiyo waayo shacabka soomaaliyeed hadda walaalkay cabdiwahaab yaana waxaan kala duwanahay dadkay qaatiy ma qaadana dadka hogaamiye kooxeed yaa usoo qaaday haddana hadda nidaamka ka jira dowlad goboleedyada waa nidaam u eg muxuu ahay hogaamiye kooxeed cabdiweli waa maqlaysaa waa maqlaysaa xildhibaanka nidaam ilaalinayo nidaam ilaalinaya muxuu ahay dawla dawladda dhexe ilaalinaya xaqweeda siinayo hadda waxaa buuqa taagen waa qodob konton iyo iyo afar
waya waya cabdiweli cabdiweli waa accepted marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka lacagta siyaasadda lacagta iyo jinsiyadaha iyo iyo iyo iyo waya waya qodobkaas waa u iman doonaa xildhibaan qodobkaas waa u iman doonaa cabdiweli markaynu ka hadlayno soomaaliya oo walaalkay uu soo qabanayo hadda maamul goboleedyada uu soo qabanayo federaalku inuusan important aada lahayn uu soo qabanayo ummadda soomaaliyeed keliya diidan tahay hal misaal baa jeclahay inaan siiyo waxaanu raadinaynaa soomaali weyn maanta waynu la soconaa somaliland intii xilli ah labaatan iyo toddoba sano ba waxaad moodaa inay soomaaliya ka gaar tahay puntland iyadu waa maamul goboleed ma waxaa loo baahan yahay marka ma aqbalaysaabay kula tahay fikirka amaanta in unitary system ama maamul dhex dadkii lagu waxeeyo haddiiba loo gacan haadiyo qolada layidhaha somaliland inay muxuu ahay tataa aqbalayso runtii waxaan qabaa wax aada iyo aad u kala dheeri ah weeye maanta arrinta soomaaliya ka jida ee arrintaa laga sharqabaya mana ahan momentum in la dhiso ah soomaaliya waxaa ina dilooday oo dhibaatada maanta soomaaliya saamaysay waxa weeye in aynu lagu mashquulo wixii loo baahnaa in horey looga socdo oo ay dhacdo waxyaabihii hadda baarlamaanka runtii rag dad fara badan oo aqoonyahana oo soomaali u daraynaya baa ku jira lama wada dhaleecayn karo laakiin waxaan aaminsanahay mar walba inaysan noqon waxa laga hadlaa inay noqoto wixii inoo socday in muxuu ahayto dhibaato iyo carqalad lagu abuuro sababto shaki badan ayaa dhalanaya adiga marka hadda cabdiweli ma kula qurux badan tahay ma kula ma kula habboon tahay in madaxweynayaasha maamul goboleedyadu intay dhoofaan wadamo dibadda ka ah soomaaliya ay tagaan oo madaxdooda ay la soo kulmaan oo heshiise ay la soo saxiixdaan amaba ay wax isku soo raacaan iyadoo dowladdii dhexe aanay ka warqabin taas waxay u baahan tahay lafagur haddee lafagurka ka sokow adiga ma kula qurux badan tahay arrintaa inaysan wax ogogaala dawladdu u lahayn dee waxaan filayaa waajibaadkaasi dawladda ayuu saarayaa la xisaabtankiisu lakiin anigu waxaan aaminsanahay anugu dadka aaminsan baanahay soomaaliya taladeedu inay meel ka wada go-do haddii la fiirsho maamul goboleedyo iyo dawladdu inay iyagu wada hadlaan oo wixii go-aan ay ku midaysan yihiin lagu hawlgalo anugu mar walba taasaan aaminsanahay fariga waaya profesor cabdiwahaab cabdiwahaab cabdisamed sidee baa lagu heli karaa nidaam ay ku wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe dadka soomaaliyeedna u cuntoma waxa weeyaan runtii markaad fiirisid yani morocco afar iyo toban maamulood dastuur ku samaysay dadka loo yaqaano masar yani markii mursi xooga ka degay markii mubaarak ka degay saddexdood lagu samaysay gacanka faransiiska waxaa lagu sameeyey hal hal hal overay ayaa lagu sameeyey waxaa walaal dastuurkan socdo dastuurkan micnaha iminka tiyada ah ee dalka maanta iminka u haysa sharci ma ahan soomali waxay hal xaaraana mid xaaraana ma dhasho dastuurkani wuxuu sharci noqonayaa marka micnaha ummadda ay codayso oo cod la qaadayso ayuu ayuu noqonayaa dastuurkii saan su kuu sheegayba dastuurkii xalaasha ahaa ummadda soomaaliya codaysay waa la laalay kun sagaal boqol lixdan iyo kow ummadda ay codaysay marka maadgoodyadu marka waxay samaysayaan iyadoo dastuurkiiba intiyaan ahayn marka waxaa wax loogu talagalay ummadda soomaaliya haadaan loogu tala loogu talagalay wayaan hadda maanta aan kula hadlayo haddii madaxweynaha uu qalab galo ama ra-iisul wasaaraha uu qalab galo yani dastuur xalaala oo loo cusub karo maanta ma jiro ummadda soomaaliyeed hadda isku raaceen hadda raggan yani dooda igula jiro waxay isku raaceen in nidaamkan federaalka ah soomaalida aysan keensan laakiin ajaanib ay keentay oo loo meeriyey marka ha u meeriyaana muxume maxay marka dastuurkii dastuur saxa uga samayn laayihiin ummadda soomaaliyeed maanta waxa weeyaan doorasho way ka dhici kartaa wada wadanka ciraaq oo dhib ka socda doorasho ka dhacaysa dastuur dastuur loo sameeye loo codeeyey afghanistan oo baarlamaanka kafaraha ka goynaysa ayaa dastuur loo sameeyey dastuurka dastuur ninka ninka haystaan oo loo codeey weliba yani maxaa ummadda soomaaliyeed inay dastuur xalaala u codeeyaan loogu hortaagan yahay wax kala maaha waxaa rabaa ummadda in lakala qaybiyo lakala qoqobo gobolada loo kala dhidhigo ayaa isku jira war ninka ku nool maanta ku nool qadba ku nool iyo ninka wajeer ku nool maxay kula duwan yihiin afaa soomaaliya kala hadloonay ninka ku nool geysa iyo ninka ku nool maarata yani kismaayo maxay kula duwan yihiin ummadda soomaaliya waxay u baahnayd dib u heshiisiin bay u baahnayd in dib u heshiisiin loo sameeyo u baahnayd oo gacmaha lagu saarbisay u baahnayd war ummadda soomaaliya dhaqanku may kala tegin way isguursanayaan way isdhexgalayaan war ummadda soomaaliyeed ganacsi kumay kala tegin ganacsi way wada ganacsanaya waad arkaysaa daabshil meel kasta joogtaa hormoodna meel kasta joogtaa waa la wada ganacsanaya oo ganacsi laguma kala tegin waxaa lagu kala tegin waa siyaasadda weyaan siyaasaddan ayaa horkacaya waxaa horkacaya nimanka iliidka horkacaya waxaa soomaalida waxaa hortaagan waxa weeyaan dastuurkii ayaa loo ayaa loo diidan yahay inay inay inay lahaadaan ummadna jusub u codayan ayaa loo diidan yahay waxaana u diidan cadowga soomaalida ayaa u diidan in lakala qoqobo lakala badgooyo ismaqli waayaan wax nin kasta tuuliisu axna ka taagta dastuur u samaysta dowlad kasta ay acna laga taagayo leeyahay maxaa la jilidan island qasaxland qurcaland badland beriland wax kasoo soo wax kasoo waaya waaya xildhibaan daahir maxaa hortaagan in dastuurka cod loo qaado oo waddanku uu dastuur rasmi ay yeesho oo qabyada laga baxo soomaaliya dhulkeeda ma aha intaan yaro hadda magaalooyinka muxuu ahaay gobol ayaa hadda doorashadii hadda ka dhacday lixdaas gobol ka dhex maaha dalka waa sideed iyo toban gobol laba arrinba oo dhib keeni kara ayaa hortaagan dhib waa waa kan shabaab oo cadowgii dhulkii muxuu ahay laga codayn lahaa ee dadka aftida ay ka dhiibin lahaayeen waxaa haysta muxuu ahay cadowaa haysta dalkana waa dal dagaal ku jira oo muxuu ahay maantadan tanna ay ay dad ku lacdeen muxuu ahay magaaladii gobolkii banaadir tan labaad waxaa weeye laakiin haddii aan haddii aan kaa dhex galo xildhibaane xildhibaane cabdiwaha cabdisamed wuxuu tusaale usoo qaatay afghanistan iyo ciraaq oo aan ka dhib yarayn soomaaliya aadan u ogahay afghanistan iyo iyo ciraaq waa waa ka duwanahay annaga annaga dalkeenna waa dal muxuu ahay dhowr iyo labaatan sano muxuu ahay burbursanaa wax uu soo gurmaday iyo saaxiibo uu yeeshana ayn jirin baarlamaankan baarlamaankan ka horreeyay ee aniga aan kamid ka ahay sideed iyo toban xildhibaan ayaan laga dhimitay oo gacan shabaab nooga baxay waxaa kaloo jira oo iidana aad iyo aad muhiim u ah dastuurkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ee shacabka soomaaliyeed u codeeyeen wuxuu ahay dastuur labadii gobol ee midowday muxuu ahay ka dhigayay hal jamhuuriyad ka dhigayay haddii maanta somaliland oo arrinteeda aan go-aan laga gaari afti loo dareero macnaha waxaa weye dalkiioo kala gooya ayay ayay noqonaysaa federaalkan hadda aad arkaysaan ayaa korka looga keenay xataa ma aha mid shacabka soomaliya brofesorka waxaa laga yaabaa inuu aaminsan yahay shacabka soomaaliyed inay qaateen ma qaadan soomaaliyeed shan qof iyo lix qof iyo toban qof oo hogaamiye kooxeed ahaa ee markii dawladdii dhexe ay dumiyeen ku heshiin waayay ma aha ma mata matalaad uma noqon karaan shacabka soomaaliyeed ee dhowr iyo tobanka milyanna federaal ma qaadan tusaale yarana ayaa markii hadda soonkii muxuu ahay lagu qabtay meesha la yidhaahdo london lagu qabtay shirka lagu qabtay madaxdii ka qayb galay ayaa jaaliyadii dibadda ay u shireen oo ay muxuu ahay xaflad u sameeyeen nin ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa ka dhawaajiyey inuusan ku qanacsanin nidaamkan federaalka one hour ayaa loo sacbinaya barofesoorka inuu fiirsinayo waa laga yaabaa ninkaa odayga hadalkaa ka dhawaajiyey hal saaca loo sacbinaya waa intaa yare jaaliyadda ee banaanka degan waay maxaad malaysay sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya inay ku qanacsan yihiin wax ay keeneen labaatan nin oo hogaamiye kooxeed ahaa ee janis intay heleen ka faa'iidaysan waaye iyo waxa ay u yeeriyeen dad cadow ku ah arrimaha iyo danaha soomaaliya ku ah waxay u yeeriyeen inay ay qaateen maaha in laga dhiga haddana hadda waxa waxaa isiga jeedaa qaabka ay usii burburayaan qaabka ay usii foolxumaanayaan qaabka dhaqankooda dowlad goboleedyada qaarkood nidaam oo oo qabaa'il waxweeg bay ay isiiglisiyihiin ma aha federaal waxaa ka dhisan soomaaliya laakiin xal baan moodnay in laisku sii haayo ilaa un ay dalka muxuu ahaa itijaah kale uu yeelanayo waa un iska labo inuu kacdoon dadweyne iska dhaco oo shacabka ay revolution iska sameeyaan suurtagal in muxuu ahay dowladda ay iska xoogeysato ciidamadeeda iyo ammaankeeda iyo wax walba oo federaal xataa la qaabaynayo siyaasadda federaalka la dhigo waxaas oo dhan waa wax noo yeelo oo aan aan aan isleenahay ama ay korkiina ka dhacaan ama idinka ruuxiina waayahay cabdiweli baan u leexanayaa cabdiweli gurey dadka kugula jira aqoon-yahanka kugula jira dooda waxay ka dhawaajiyeen in hadda waxa loo baahan yahay maadaama adigu aad tidhi dadkii way kala irdhoobeen aaminaadii baa luntay si dadkaasi ay isugu soo laabtaanna federaalka lagama maarmaan buu noqday waxay aaminsan yihiin in hadda federaal aan loo baahnayn laakiin dib u heshiisiin loo baahan yahay arrintaas isee waragtaa waxa fiican realitiga iyo waxa muuqda inuu isku wada qiimeeya hal mar ah horta soomaali haddaynu nahay waynu dareemi karnaayo subaxna waynu duulnaa oo cirkaynu marnaa oo hadda waxaanu ka garanayna hadda barnaamijkaas uu ka hadlay waxaan filahayaa jesa oo ku saabsanaa war federaal ma rabno wala socotaa sbain waxa ka socda inay gaareen katalo iyo qolooyinkii la oran jiray inay xataa ku saaweeyaan dawladdoodii inay yihiin north africa muxuu north korea dhibaatooyinka faraha badan oo aada la socotid bay waxay keentaa dadku hadday irdha timaado qaabka keliya oo lagu midoobi karaa inay yihiin federaal arrimahan kale oo ay walaalayaal ka hadleen baa waxaa kamid ahaa waa wadanaysaa iraaqiyo afghanistan iyo marka laga hadlayay waxaad moodaa waa run laakiin bolosiga su-aasha meesa taal baa waxay tahay inkastoo dawlad walba ay sharcigooda u gaar ahayd waxaan aaminsanahay inaysan ka marnayn gacmo shisheeye oo lagu imboosgarinaya laftigooda inay wax fuliyaan dadkii ayaga taageerayay arrintii ay wax ka wadeen democratization ha ahaato ama federaal ha ahaato ama wax qaybsi ahaato ayaga laftigoodu qayb bay ka ahaayeen marka waxaad moodaa tii soomaaliya oo dadka soomaalida ah ma qabo waxa haddii aad eliminated ka dhigtid ama aad tidhaahdid waxaasu ma jiraan ama laba qof saddex qof asaynu inagu aragtay aan maanta siyaasad ahaan ku nidhaahno waxay noola muuqataa fekerkaas ayada ahu mid faashila inuu yahay waxaan aaminsanahay in laga fiican yahay waxaa loo baahan yahay wixii jira in la dhisaan anagu aaminsanahay la dardargasho waxa keliyana looga bixi karaa waxaa weeye dawlad adag in la helo farmaajo waa la doortay dowlad adagwaaya dowlad adag ma la heli karaa cabdiweli cabdiweli cabdiweli haddii aan dowlad adag ma la heli karaa iyadoo maamul goboleedyadan ay dalka ka jiraan sidan hadda aad aragtayna ay u dhaqmayaan waxaa loo heli karaa baan anigu aaminsanahay dawlad adag sida aynu la soconnaba habqaybsigu wuxuu ku salaysan yahay ama wasiirra ha ahaato ama maamullo kale ha ahaato dadka maamul goboleedyada ka socda yaa kule qayb ama ha ahaato executive-ka ama ha ahaato m b yada waxaan aaminsanahay in halkaa dawladdu wax ku goosato oo dadkaa go-aankooda ka faa'iidaysato taasaana aaminsanahay qaabka dawladda lagu dhisaa inay tahay maadaama ay wakiil ka yihiin oo ay kasoo jeedaan meesha ay ka yimaadeen iyo wada shaqayn dhex madha dadka ayagu maamulka
federaal ah wax qaybsiga ee xukuumadda federaalka ku dhisan tahay kuma salaysna nidaamka federaalka ee wuxuu ku salaysan yahay qaab qabaa'ila lagu qaybsada lama uusan ma la dhigin marka halka su-aal oon rabaa walaalkay waxay tahay waan fahmay cabdiwaxid Cabdiweli.
cabdiwahaab waa waa fahmay cabdiweli qodobkiisa.
cabdiweli walaalka xamar ila jooga waa fahmay halkay guray waxaan rabaa dalka kan Mm.
federaal xal ma u yahay mase uma aha wax qeex aniga waxaan aaminsanahay dalkan federaal buu xal u yahay laakiin federaalka laftigiisu wuxuu u baahan yahay faa'iidii- siduu u yahay in looga faa'iidihiisa ii shaqeeyo sheeg Hadalkan waa fudud.
faa'iidihiisa ii sheeg siduu u yahay in looga shaqeeyo responsibilityga hadday tahay maamul goboleed iyo iyo dowladda sare intoo wada shaqayn buu wax ku noqon karaa federaal taasaana aaminsanahay soomalia inay wax ku noqon karto laakiin faa'iidada ay soomaaliya ka helayso resourceka ay ka helayso wax walba ma ogtahay faa'iiday leeyihiin faa'iidada laga helayo waa shan waa toban milyan waa isku af waa isku diin cadaawad badan bay leeyihiin dalkooda todoba iyo labaatan sano oo burbursanaa ma kula tahay in lagu soo dhisi kara adiga aragtidan aniga waxaan aaminsanahay dad u fiyow siyaasadda oo aqoon u leh oo soomaalinimada u fiyow oo aqoon u leh oo ka faa'iidaysanaya wixii soomaali soo dhex maray waxay k- ay ka booqadhagi karaan waana aaminsanahay anuu kelmadii ahay masalan ba een, marnaba ma bicidsanayo arrintii ahayd dib u heshiisiin adag in soomaaliya la dhex gesho Mhm.
dadku waa wada dhashay in fact laakiin waxaan aaminsanahay dib u heshaysiin iyo federaalkii in la isku wado ee, dee loo Waayahay, heshiiso looma waayahay.
joogo taasaan aaminsanaa aniga waaya waxa lagu noqon diini karo.
diini diini baan u weecanayaa ee diini ee, dalada ee, ururada bulshada rayidka ee soomaaliya aad guddoomiyaha ka tahay ee guud ahaan gobolada dalka soomaaliya ayay ee, joogaan Ee, dabcanna ee, waa la yska warhayaa soomaalida meel walbo ee, ay joogto dastuurka in loo codeeyo oo dadku ay cod u qaadaan maxaa hortaagan ee, haddaba waatan xildhibaanada iyo go- ee, ee, xubnaha aqalka sare ee gobolada laga soo doortay oo halka ay doorasho u aadeen halkii markii hore muqdisho uun lagu koobnaan jiray maxaa diidaya baa laleeyahay marka in dastuurka loo codeeyo oo arrintan federaalka meel la saaro amaba ay noqoto mid dadku ay iyaga doorteen amaba ay noqoto mid lagu jujuubayay muddadan oo ay iska rogaan Eh, annaga bulshareed ahaan eh, ma nihin dad eh, leh xuduud eh, u go-an oo masalan aniga shakhsiyan waxaan ku safraa gobollada soomaaliyeed oo dhan min daraf ilaa dacal waxa dadka shacabka ahi qabaan iyo waxa ka dhex guuxayana xoogaalaan u nahay Eh, aniga markaan kuusoo koobo eh, waayo aragnimada shakhsiga ah eh, dowladdii hore soomaaliya iyo wixii ka dambeeyey burbur dhacay ilaa maanta la joogo annagu waxaan aaminsannahay wax kasta oo wanaagsan oo soomaaliya ay heli lahayd waxaa ka hortaagan siyaasi danaysta ah oo aan dadkiisa iyo dalkiisa midna u danaynayn waxa fashilmay maaha federaal waxa fashilmay maaha central government waxa fashilmay maaha shacab soomaaliyeed soomaaliya haddii ay jirto wax ay ku fashilantay waa siyaasadda cidda siyaasadda ka shaqaysa oo mihnada ka dhigatay oo shaqadeedu tahay dadka inay isku cabsiyaan sidii dad monsters cunaya dadkaas ayaa horta fashilmay aslan masalan markaan tago puntland jubbaland somaliland meel kasta markaan istaago qof soomaaliya ayaa gacan furan igu soo dhaweynaya wax wanaaga maahane wax dhiba hawa yaraatee kalama kulmin markaad timaado saaxadda siyaasiyiinta waxaad arkaysaa nacayb waxaad arkaysaa inay faafinayaan khilaaf inay balaaye iyo ba-iyo hoog sheegayaan tan ku saabsan eh, soomaaliya ma loo codayn karaa dastuurka iyadoo xaaladan hadda ay ku jirto anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya soomaaliya u taliso oo xor ah oo taladeeda iyo go-aankeeda uu madax bannaan yahay yacni maba joogtaba yani waxaan isleeyahay dadka oo yacni xoogaal inay yihiin way ka fiicnaan lahayd sababtoo ah anigu shaksiyan hadda meesha guray joogaan ka imid london aan ka imid eh, shan sana waddan gudihiisa ka shaqaynayay very intensive wax badan oo caqligaan ka kororsaday joogitaanka soomaaliya aan joogay shacabkaygan ku dhex noolahay eh, aan ku dhex safro yacni deegaan kasta iyo qabaa'il kasta iyo waxa ay fikir ku nool yihiin waxaana ii muuqata siyaasiyiinta bisaylkooda iyo shacabka bisaylkooda insha allahu tacaala in shacabka bisaylkooda soo hormari doono annaga Way.
rajada keliya aan qabno haddaan nahay bulshada rayidka Mhm.
waa shacabku inay waxa ay rabaan sheegtaan dalbadaan siyaasiyiintana ku khasbaan dowladdii centraalkaha waxaa la yidhi do- dadkii shacabka awoodda ka afduubtay servicekii waxay noqotay one city state oo hal magaala laga soo doonanayay baasaboorkaaga iyo iskoolkaaga beddelkiisa xamara laga soo doonanaya yes haddana waxay noqotay caasimadaha maamul goboleedyada ayay noqotay inaan wax kaloo jiraba la arag lagama yaabo caasimadda magaaladaas xitaa xaafadaha qaarkood ma taga service waa isku soo laabanayna ee cabdiwahaab ee gabagabadii baan kusii dhownahay su-aasha dadku ay isweydiin karaan waxay tahay federaal haddiiba la yidhi soomaaliya waa federaal inkastoo aad ka soo dhawaajisay in aan la cayimin amaba aan la xadidin nooca federaal ee aanu qaadanayno oo soomaalidu ay qaadanayso maxaa diidaya in inta federaal la qaato sida waddanka adiga aad joogta ee kenya ah midkan aniga aan joogo ee maraykanka ah switzerlandtii aanu soo hadal qaadnay sidaa oo kale federaalka soomaaliya loo dhigo oo horumarna lagu gaaro maxaa diidaya horta walaal waxa weeyaan soomaalida hadda imanka saddex shay baa lagu doon hadda soomaalida waxa soomaalida soomaalida ayaga xaq u leh nidaamka doona inay qaataan ayaga xaq u leh yani hadda nidaamkan ka jira wadanka nigeria ka jira botswana ka jira oo kale wa nidaamka botswana ayaa aad iyo aad u fiican nidaamka hadda ama kenya ka jira inay qaataan kaas aada u wanaagsan oo ah markana intii muddo laga gaaraayo dalka uu ka degayo meelo qaar micnaha ay dhici karta kulli yani gobolka iminka go-ayo somaliland dib loo soo celinayo in micnaha yani waxa weeyaan ay ku dhaqmaan dastuurkii hore laakiin shardi shardi looga dhigo in la qaato nidaamkan default system of governance la qaato masalan yani jubbaland ay ku dhaqanto nidaamkan micnaha default system of governance ay ku dhaqanto jubbaland yani puntland ay ku dhaqanto soomaaliya ay ku dhaqanto mudug ay ku dhaqanto laakiin waxa dastuur ah oon ahayn dastuurka qaranka aan ahayn aysan yeelanin ayaan ku runta ku talin lahaa anigu ma hal hal arrimaa xildhibaankan aan ka saxa anigu federaalka soomaaliya ha qaato kuma talinin mana ku talin doona nidaamkan federaalka ee soomaalida haadaan buu umada ka tuuray waxa jirana ma maalin maalmaha kamidana haddii ilahay raalli ka noqdo waxaa tuulooyinka calanka laga taga calanka waa laga sibi doonaa biidn illahi tacaala soomaaliya mid bay noqon doontaa insha allah waxyaabaha badanaa hortaagan soomaalida hortaagan waxaa todoba shay ay hortaagan todoba caqaba ay hortaagan ilaa todobada caqaba laga gudbana soomaalida waxa weeyaan dhib weyn maxay yihiin toddobadaas mid waxa weeyaan dhibka weyn todobada madha wareysa waxa weeyaan nidaamka yani yani waxa weeyaan nidaamkan yani dee wadankan dastuur lahayn habeena wax dastuur uusan lahayn caqaba hortaagan waayo caqaba hortaagan waxa weeyaan wadamada jiiwaanka faragelin ku haya oo runta aan dhamaanayn caqaba hortaagan weeyaan caqaba ku taxa wadamada reer galbeedka oo fahmin dhaqanka iyo sida dibadda soomaaliya aan weli fahmin oo ina caqaba ku ah weeyaan waxaa caqaba ku ah nimankan micnaha baacamusirka ah ee ka faa'iiday nidaamkan micnaha fawdada ka faa'iiday oo dowladnimo ayagaan rabin habeen wax dowlada wadankaan doonaynin oo iska ugu faa'iidaya waxaa caqaba ku ah nimankan nairobi friyo oo loo yaqaan nairobi mafia oo ama n g o ha ahaadaana ama consultants ha ahaadaana ama un body ha ahaadaana ayagana wadanka runtii mudan ku haya haba yaraata dalkiin dalkiinu doon raalli ka ahayn waxaa caqaba ku haya niman siyaasiyiin oo xalaawayaal ah oo waloodiinba u badan hadday siyaasiyiin yihiin baarlamaanka ku jiraan hadna ay madaxtooyada ku jiraan oo haba yaraatee aan raalli ama inta ummadda utiraynin udhaxaynin oo udhaxariisanaynin oo soomaalimada haba ay keenaynin waxaa hortaagan caqabada hortaagan waxaa kamid a al-shabaab baa kamid a oo runta loo adeegsanayo oo lagu dalka lagu xaarasanayo waxaa kamid a nimanka maamul goboleeda samaystay oo aan kala saari karin qaran iyo gobol iyo maamul gobol aan kala saari karin ninka ku nool qaar governor state ama gobolka shanaad ee soomaalida maanta yani wadanka etoobiya ninka maanta xukun madaxweynaha ka ah inta sadaxa maanta yani uhuru keeta lama kulmi kara diini maxaad qabtaa adigu maxaa xala xaaladda hadda taagan ee midi midi ku taagta ah ee maamul goboleedyadana ay dowladda dhexe eedeynayaan ee dhinaca kalena ay iyagii dhabar jebinayaan maxaa looga tallaabi karaa waktiga xaadirka
annaga si kooban weliba qodob waxaa jira markii hore oo dastuurkan la samaynayay si ku talagal ah looga tegay anigu waxaan aaminsannahay dadkii markaas dastuurka gacanta ku haayay oo mas-uuliyiinta ahay laba mid ay ahaayeen dad garaadkooda aada u hooseeyo ama dad yacni khayaanada ku talagalay waxay ka tageen qodobkii ugu muhiimsanaa oo dowladnimada ka shaqaysiin laha oo ahaa qodobka awood qaybsiga qodobka awood qaybsiga si xun ayaa loogu cayaaray waxaana la yidhi dib ayaan u dhignay mar haddii awooddii federaalka iyo awooddii maamul goboleedku aysan kala qeexnayn micnaheedu waxa waaye soomaaliya inta aan danaha aan ka leenahay aan ka xaqiijinayno soomaaliya sidan iska ahaato albaabada iyo daaqadaha laga soo garaa ha iska furaadaan maamul goboleed kasta inta la casuumana red carbet ha loo dhigo marka annagu xal waxaan u aragnaa xal waxaan u aragnaa bulsho rayid haddaan nahay haddii soomaaliya aqoon-yahano soo leedahay u dhashay oo aysan madhaliis ahayn inay suurtagal noqoto sida ugu dhaqsaha badan in loo fasilitayt galay inay isu yimaadaan kaalinta aqoonyahanka baa maqan aqoontu markaana aqoontu taliso laakiin xitaa haddii mabda' kasta lagu keeno waa inaad haysataa qof aqoonna u leh isla markaasna daacad u ah waa mahadsan tahay cabdiweli gurey maxaad xal u aragtaa waad aragtaa inkastoo adigu aadba federaalka dhinaciisa u badan tahay oo aad leedahay waa xal xilliga hadda lagu jiro in soomaaliya dowlad xoogan ay ka dhalatana federaalka unbaa horseedi kara maxaa xal noqon kara xilliga hadda la joogo kama hadlayno waktiga fog xilliga hadda la joogo xalku sideebuu kula muuqdaa in dadku isu yimaadaan soomaalina is aragto laakiin anugu dhinac kale abaan taa oran lahaayo waxaan odhan lahaa waynu la soconnaa soomaaliya doorasho walba oo dhacda madaxweyne iyo dowlad baa la doortay wasiiradeed de waxaan filayaa ragga in kalibara lagu soo qoray ama technocrat ama aqoon ama mideer waxa lagu soo qorayna wuxuu ahaa dowladda federaalka soomaaliya bay wax ku noqdeen ama wasiirre ku noqdeen ama technocrat ku noqdeen ama civil society ku noqdeen innaga waxaa layna kuga baahan yahay hadday ur bixiyaan oo ay ummadda soomaaliyeed iyagu wixii ay ku magacawnaayeen hirgelinteeda inay iyagu qaadaan baa horta loo baahan yahay facilitation kale oo la suubin karo oo soomaaliya maanta laga suubin karo runtii aad bay u yadhahay waa limited waaya waqtiga baa naga sababta waxaad moodaa gabagabaa fartaad qaadada waxay noqonaysaa mid kugu soo noqoto profesorka hadda hadlaya waxaan aaminsanaha arrintaa inuu uga jeedo in wax la wanaajiyo dhinacaan udhigayaa waxay tahay soomaaliya waxaa jira runtii dad fara badan oo anigu waxaan kasoo geli lahaa dhinaca dhaqanka in la isaga dab qaado xagga dib u heshiisiinta dad tirsan oo magac leh waxaan aaminsanahay dad tirsan oo wax ku oolaa soomaaliya wax noqon kara aad baad umahadsan waxna ka dhisi kara taas ayaan anigu aad aan baad aaminsanahay umahadsan tahay Eh, waxaan kusoo gabagabeynayaa eh, xildhibaan daahir amiin jesow Eh, xildhibaan hadalkana waad maqlaysay Eh, Ah, waaqica maqlayo, waddanka ka jirana eh, waxaad u tahay goobjoog Eh, muxuu xalku kuula muuqdaa runtii nin walba qof buu eedayaa dadka la eedaayo lama yaqaan ma dadkii dhintayba ma dad hadda jooga ma garanayo aqoon-yahaniinteennii dad bay eedeeyaan dadka ay eedaayaanna ma qeexaan oo ma sheegaan laakiin xaqiiqda dhabtaa waxaa weeye kukayo haddii shaati aad meel kasoo gadato oo aada geshatay laabudda inuu shaatigaas dhammaanayo waad ku talagelaysaa waktigii baa gaareen aniga waxaan aaminsanahay nidaamkii federaalka ah inuu sii gabaabsi yahay dhaqdhaqaaqyada hadda socdo shacabka soomaaliyeed kacdoonada laga dareemayo aniga waxaan qabaa nidaamkii federaalka ahaa ee soomaaliya ay dadkii horboodayay ee lahaa inay muxuu ahay ama sadbursi ku raadsado ama n g o ka dhigta wax un ku fikiri inay maanta ayaga fi- ay fashilinayaan hal shay aan kuu sheegaya dastuurka maanta aan haysana ee labada kun iyo laba iyo tobankii sideed boqol iyo konton argaha ay ansixisay laba nin oo saxiixooda uu ku yeelaa maanta madaxweyneyaal dowlad goboleed ah gudoomiyihii baarlamaanka maalintaas koonfur galbeed ninka hadda ka waaye she- shariif xasan sheekh aadan cabdiweli gaas oo ra-iisul wasaare ahaa xaafna maanta xildhibaan oo ila ahay maalinta dastuurkan la ansixinaya isagana kan galmaanta galmudug ka ah waa maantana afar qodob oo waagaa dowladda federaalka ee loo reeray waayo waxa laga celcelinayo oo ay dembi ku galayaan oo ay kacdoon dadweyne ku mutaysanayaan marka waxaasoo dhan waxaa kugu ah, eh, kaaga soo ifbaxaya inaad eh, Waay.
federaalkii soomaalida muxuu ahay awalba iyadoona qaadan haddana ay shalayto xooggii ay muxuu ahay ay banaanbaxyada ku samaynayeen ee maamulnimooda iyo wixii dooda waayahay xildhibaan waktigaana soo kediyey ay maantana isiiga bedeli doonaan dadka hadda maanta siyaasadda ku jira ama baarlama ha noqota ama em, em, em, xukuumadda ha noqota ama garsoon ha noqotee talada aqoon-yahaniinta muhiimay noo tahay laakiin aqoon-yahanka waxaan rabnaa markuu wax tilmaamayo meesha ay wax ka qaldan yihiin iyo qofka isku tuhmaayo inuu qaldaayo inuu si exactly toosa uu u tilmaamo
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya oo muqdisho ku sugan cabdiwahaab cabdisamed oo isaguna ah aqoon-yahan arrimaha afrika ka faallooda oo nairobi jooga diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka soomaaliya oo muqdisho isagana ku sugan iyo doctor cabdiweli maxamuud gurey oo isaguna ah aqoon-yahan arrimaha afrika ka faallooda islamarkaana horay ugu tartamay xilka madaxtinimada maamulka puntland dhammaantiin waa mahadsantihiin aad aad umahadsanaysa Ogaal.
aad iyo aad baa jacfar een, kuu mahadinayaa odayaashana gedi mid mid baan u salaamaya Ma aad baad u mahadsantihiin dhegaystayaal intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ah ee maanta intaannu dib u kulmayno dhammaanteen waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka jacfar kuuka ayaa nala socodsiinaya markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa laga xusayaa maalinta yoomul cashuuraa oo ah maalin ku beegan tobanka bisha muxaram oo si weyn dunida islaamka loogu qadariyo haddaba maxay tahay ahamiyadda maalintan waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya sheekh khaliil sheekh cabdiraxmaan mubaarak oo ka mid a culimmada soomaaliyeed kuna sugan dalka boqortooyada sacuudiga maalinta cashuuro waxa weeyaan waa maalin eh, fadli badan oo uu maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaaday madiine ayaa uu arka yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa madiina ayay deganaan yahuuddu marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey yahuudda waxay u soomayaan maalintaas marka waxay dhaheen waa maalin uu ilaahay badbaadiyey reer bani israa'iil oo uu ka badbaadiyey fircown iyo qoomkiisii marka waxaan u soomaynaa bay dhaheen ilaahay anagoo umahadnaqayna arrintaas marka nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuu soomay maalintaas wuxuuna faray asxaabtiisi inay soomaan wuxuuna yuhuudda ku yidhi annagaa muuse idinka mudan macnaha anaa muuse annagaa muuse idinka mudanoo dee xagga diinta saxda ah annagaa ka midaysan marka nabiga alayhi salatu salaam maalinta laga bilaabo wuxuu faray muslimiinta inay soomaan maalinta cashuura oo aha maalinta tobnaad ee bisha muxaram waa sanadka hijriga ah bisha ko bisheeda u horeysa weeyaan cashuura maxaan ku dhahay muxaram la yidhaahdo cashuuraan carabi waxay ku tahay toban bay kuya tahay macnaha cashir baa laga keenay waa maalinta tobnaad ee bisha muxaram ee soomaalida utaqaana sako marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam sunne mu'akad ah oo adag ayuu ka dhigay in la soomo aan waajibna ahayn kadibna markii ramadaanka la jideeyey oo ramadaankii uu noqday farad ayaa ta'kiidkiisii sidii hore uu ka yaraaday oo macnaha marka hore xataa ciyaalka yar baa la soomin jiray sidii hore waa laga khafiifiyey oo laakin mustaxab weeyaan oo macnaha weli waa sunno in la soomo nabigana wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam fadli aada u weyn soonka maalinta cashuuraa wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam yukafiru axtasibu cala allah an yukafira asanata alati qablahu siyaamu ashur cashuuraa axtasibu cala allah an yukafira asanata alati qablahu macnaha waxaan ilaahay ka rajaynayaa oo ilaahay aan kas yani aan aan aan aan u xisaabtanayn agtiisa in uu ku tirtiro maalinta cashuura soonkeeda dunuubtii qofka muslim ka dhacday sanadkii ka horreeyey maanaa culimadu waxay leyin waa dunuubta yaryar ee maaha dunuubta kabaairta waaweyn marka fadligaa badan buu nabigu ku sheegay calayhi salatu wasalam sidaa darteed muslimiintu weligood bay ku dadaalaan inay soomaan maalintaas fadligaa weyn ay leedahay darteed kasokow muslimiinta ahlusunna waljamaaca waxaa jira muslimiinta kale iyagu haysta madhabka shiicada kuwaasi oo iyaguna si gaara u xusa maalinta cashuura inkastoo dadka sunnadii ay arrintaasi kasoo horjeedaan sida uu faahfaahinayo sheekh khaliil cabdiraxmaan shiicadu waxyaaba badan oo ay sunnada ku khilaafsan yihiin baa jirta ama intooda badan ba yani acmaashoodu way khilaafsan tahay waan dhigi karaa sunnada marka tanna waxay kamid tahay waxyaabaha ay sunnada ku khilaafsan yihiin marka shiicadu maalinta cashuuraa ma ay arkaan inay soon soonkeeda inuu sunno yahay waxay u arkaan soonka inuu makruuh yahay in la soomo culimadooda dambe say qabaan qaar qabana way jiraan in in la soomo inay sunno tahay ilaa duhurka ama ilaa casarka yani macnaha soo kale dhamaystiran lakin ilaa duhurka ila ilaa casar ama casarki la soomayo laakin culimadooda dambe hadda waxay u badan yihiin in ay makruuh tahay in la soomo maalinta cashuura ayaga oo taas ku oo macnaha u arka maalintaas inay tahay maalin murugo iyo walbahaab oo iyo maxaan ku dhahay baroor diiq sababtoo ah waxay leeyihiin waa maalintii la dilay alxusein bin cali bin abi talib oo ahaa maxaan ku dhahaye xafiidkii ama inawiilkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ay dhashay maxaan ku dhahaye faatima bintu rasuulillahi sala alla ly slam oo maalinta karbala lagu dilay maalintan cashuura laftirkeeda la dilay sanadkii kow iyo lixdankii hijriyada oo waxaa dilay yaziid bin mucaawiya ciidankiisii oo macrakata karbala baa lagu dilay marka si xunna waa loo dilay dabcan asagii iyo asxaab asxaab badan oo uu watay oo qaar badan ahlibeytkiisi ahaayeen ahlibeytkii nabiga alayhi salatu asalaam marka maalintaas marka waxu arkaan maalin daroor diiq oo iyo maxaan ku dhahaye murugo iyo walbahaar sidaa darteed ayagu ma soomaan laakin waxay sameeyaan afcaal yani la yaab le oo maxaan ku dhahay sida matalan inay silsilada isku garaacaan iyo inay dhiig iska keenaan inay madaxa iska garaacaan seefo iyo wax iska garaacaan in ay maxaan ku dhahay laabta ay dharbaaxaan ha oy dhiig badan waxayna dhahaan dhiiggaa iska keenay waa dhiig ilahi loogu dhawaanay oo tatqiir bay dhahaan maalintaana dabcan waa maalin ciid u ah iiraan iyo bakistan iyo lubnaan iyo wadamada ay shiicada ku badan tahay ciid bay u tahay oo maalin maaragtay maalinta cashuuraa waa maalin ciid ah waxaas oo dhanna islaam diinta islaamka kuma banaano oo wax diinta islaamka sal iyo reerkooda kule ma aha waa bidac ay ayagu ay maaragtay maskaxdooda ka samaysteen culimadoodana ay u fatwoon
taasina dhegaystayaal waxaaynu ugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bare aadan iyo xubintii amuuraha islaamka intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanada yurub genyo
macaan ee yurubgeyn wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa cashucudii falastiin oo idinla nabadgeliyo adigaan aygu toomo